marka da'diga iyo dhaqanku waa ummadi waxay isticmaashay badsato ee hadaf iyo ujeeddo ay ka dhigato siduu fircoon u fikirayay ayay u fikirayaan fircoon ee ilaahay baa ka warramay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiican yastadcifu daa'ifatan minhum yudabixu abnaahum wayastaxyii nisaahum saasuu ummadda u qaybiyey goosamo qaarna uu sii daayo muddo qaarna uu kurta ka jaro dabeetana kuwan kolka uu soo liqo haddana kuwii kaloo sii fadhfadhiya uu usoo noqdo miyaanay taasi ahayn tu aynu arkayno runtii maanta muuqata ilaahay uu inooga waramayo fircoon haddii uu waktigaa joogay fikirkiisuna uu ka ahaa faraacinada imikuna waa ku ah faraacinaduna waa ku faakhadahum allahu bidunuubihim ayaa ilaahay uu inoogu bushaareeyo dee kuwanna qabashadii unbaa u taala daalika buu ilaahay yidhi kaasi wuxuu ku yimi biana allaha ilaahay lam yakun ma ahaanin muqayiran mid doorinaya nicmatan barwaaqo ancamahaa calaa qowmin qolo uu siiyey barwaaqo uu qolo siiyey kama doorinayo oo kama qaadayo xataa yugayiruu jeeroo iyagu ay dooriyaan maa bianfusihim naftooda wixii ku sugnaa hadduu ilaahay ummad wax siiyo ummaddaa ma dooriyo waxa uu siiyey mid diineed nicmo diineed iyo nicmo dunyo midnaba kama qaado xataa yugayiruu maa bianfusihim jeeroo iyaga naftooda waxa ku sugan ay dooriyaan oo macnaha nicmadaasi waxay u baahan tahay waajibkeeda in la maro shukri bay u baahan tahay markay diidaan ayaa iyagana ilaahay u dooriya aayadda macnaaynu kala baxnay waxa weeye alla doorigu waa ka isdooriya marka dambena ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim xatlaa yuayiru lahu maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim marka dambena saasay tahay oo ilaahay haddana iyagu isbedelaan wixii haystay lagama dulqaadayo marka xaggan kuwan gaaladaa waa noqonaysa oo nicmaa ilaahay uu siiyey awooddii dhaqaale iyo awooddii cilmi xaggay ula kaceen dee inay dadku fasaadiyaan bay ula kaceen marka iyagana ilaahay wuu doorinayaa ku bushaaray dadka muslimiintaana waa noqon karta ilaahay ummadda nicmuu siiyey mid diineed ay kow ka tahay dabeetana tiibay iska daayeen markaasaa ilaahay iyagana dooriyey oo waxaan awood lahay inuu ka dhigay ka da'bi aali fircawna buu ilahay yidhi da'buhum ka da'bi aali fircawna waaladiina min qablihim fircawn iyo kuwii ka horreeyey dhaqankoodiiyo kalunbay kuwanina leeyihin kadabuu biaayaati rabbihim ilaahooda aayadihiisii bay beeniyeen gaaladaa hore fa ahlaknaahum bidunuubihim annaguna waxaanu ku qabannay gafafkoodii wa aqraqnaa aala fircawna fircoon aalkiisii baanu hafinay marka fircoon aalkiisa la sheegayo dee aalku waxaa halaagay horseedka ka ahaa isagu ahaa isaguna hormuud buu u yahay ee aalka waxaa loo xusayaa waanay ka hadhaynin waxaa kaloo loo xusayaa keligii muu ahayn markuu wax fasahaadinaye oo cidina shar iyo khayrtoona keligeed ma horu mariso laakiin waa la hareera taagnaa marka rajiimka ka riixaya isaguna waa kowbuu ka yahay saa darteed baa iyaga lagu horraysiiyey mindidii wa kullun dhammaantood kaanuu daalimiin waxay ahaayeen kuwo xadgudbay oo gardarooday inna shara dawaabbi waxaa dhulka dultukuba waxa ugu shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina kafaruu kuwa gaaloobay fahum laa yu'minuun alla rumayn maaya kuwa aan ilaahay rumaynayna iimaanlaawayaasha ah ilaahay agtiisa kuwaasaa ugu shar badan addaaba waa xayawaanka adu wixii noola ahay dhulka dul socda bag iyo baabiciyo beer midkuu doonaya ha ku socdee waxalla waxaa dhulka dushiisaa bal isku wada daro ilaahay wuxuu u necabiyey ka gaalka ah jin iyo insba ka yimaada alladiina kuwii weeye caahadta minhum aada la ballantay ee ballanaad ka qaaday uma yanquduuna jebinaya cahdahum ballantoodii fii kulli maratin wakhti walba wahum laa yattaquuna ilaahayna kama cabsanayaan ballan la-aantu waa diin la-aan astaamaha ilaahay uu ku eedeeyey waxaa ka mida imaan la-aan waxaa ka mida ballan la-aan taasaa ilahay uu ku eedeeyey ballanta oofinteedana ilaahay wuu u dardaarmayaa dadka islaamka ah ee nebi maxamed hormuud ka yahay calayhi salaatu wasalaam walow kaaba ha la galeene kaa gaalka ah saa isagu u jebinayaba ha la galeene oofinteeda ayaa loo dardaarmaya haddii ay ka baxayaanna ha u sheegeen alla wuxuu ihi fa imaa tasqafannahum haddii aad kaga xoog badato nebi maxamedow filxarbi dagaal meel la isku helay haddaad ka gacan sarrayso ilaa haddii lagaa gacan sarreeyo waa arrin iyadu igaarahe fa sharid bihim waxaad sababtooda ku kala eridaa man khalfahum cidda ka dambaysa cidda ka dambaysaa waa inay kala firidhaa lacallahum yadakkaruun lacallahum yatadakkaruun bal si ay waxu inay casharuun qaataan nimankan haddii aad ka xoog badato casharowdhig baa laleeyay iyo duruus u laqin dadka ka dambeeya ay wax ku qaataanoo aanay dib u soo dhiiranin wuu u dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa dabeetana markuu madiine tegey ee dagaalka suuraddani ay ka sheekaynaysa uu ka noqday ayaa wuxuu idhi yuhuude intuu bayaan u jeediyey iyo baaq oo aragtaysaa nimankii soo duulay ee maka iga soo eriyey quraysh waxaa ku dhacay dee taasunbaa idin huran haddaydaan ilaahay u soo noqon waa kuwii iyaguna isxariifinayay ee bahaabahadii bilaabaydi waxaa kullu gooyey inama yaryaroo carbeed oo aan dagaal cunahayn inaad ereryatay laakiin annaga haddaynu kulanno la tacrif annana rijaal waad garan doontaa ragga ragga ahaynu annaga yahay weligood baan xoftadaa way yaqaana marka fa sharid bihim waa kala eri wey tashriidku waa kala eriyid dadka muslimiinta ahi colaad iyo nabadba way gayaan siyaasad sharciya hoosuubanna way ku soconayaan maslaxadooda iyo mafsadadoodana ay kala eegayaan wa imaa takhaafanna buu ilahay haddii aad ka cabsato min qowmin khiyaana qolo inay ku khiyaameeyaanoo ballantii ay kaaga baxaan haddii aad ka cabsato marka tuhum waxba laguma banaynasaa darteed baa culimmada qaarkood haddaad ka cabsatada ay ku macneeyeen haddaad ogaato haddaad qolo inay ku khiyaameynayaan ogaato amaba sideedaa baahirkeedaa lagu wado oo amaaraad iyo astaamo ballantii inay jebinayaan ah kuwii aad ballanta lahaydeen haddaad ka aragto fambid ilayhim xaggooda waxaad u tuurtaa ay cahdahum ballantoodii u qadim calaa sawaain idinkoo u siman oo sidaad u og tahay aad iyagana u ogeysiinayso ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin kuwa wax khiyaameeya ilaahay ma jecla sidaas weye dad dhegweyna maaha dadka muslimiintahayoo fooraro oo tiiradooda ay wax ka arkayaan ay gaabantahy maaha laakiin haddii wax kaaga soo neefneefaan oo aad aragtay inay silla yihiinoo ballantii aanay jebinaynin adigu ha khiyaamayn ilaahay kuwa wax khiyaameeya ma jecla ee ballanta beenta ah ku dhaqmee ogeysiis ayaad siinaysa ballantii inoo dhexaysa laga bilaabo imika ma jirto waa inoo dagaal sidaasaanaad ku weeraraysa walaa yaxsabana yay u malaynin buu ilahay yidhi aladiina sabaquu kuwii aladiina kafaruu kuwii gaaloobay sabaquu inay dheereeyeen yay u malaynin inahum laa yucjizuun inahum laa yucjizuuna allah ilaahay mayaa ma cadsi gelinayaan oo ma daalinayaan markuu isidhaahdo qabo sida boqorada iyo dowladaha iyo looga baxsadee looga dhuunto ilaahay loogama dhumanayo kuwii gaalada aha yay u malaynin sabaquu inay aniga iga dheereeyeen ilaahay baa ku soo maqan ilaahay waxa uu leeyahy ina rabbaka labilmirshaad ilaahay kuurku ugu jiraa hadday maanta doobiyayaan sidii awr qoodha oo adduunyada ay dhan walba u dhex qaadeen oo mid waliba sidii qaalimadii awrka qoodhi eri jiray uu dhan ka booday oo xataa gaalada laftigeedii baa kala bada oo kuwii amriikaankii kuwii reer yurub ayaa iminka kuwii markii hore lahaa fiito baanu la diyaarna markay isidhaahdeen war armuba malaa ciraaq waabuu kasoo adkaanaya ayay mawaaqiftoodii dabciyeen bal inuun inay qaniimada meesha ka dhacaysa shaxaad ka helaan halkaasay maraysa haddaba sabaquu baa ilaahay u leeyahy hadday cid kale ka fakadaan in aniga iga fakanayaan yaa la malayn ummaddanaa ilaahay uu la hadlay waxay ummad ku noqon lahayd oo waxa weye waacidduu lahum waxaa u diyaarsataan mastatactum waxa aa kartaan oo min quwatin awooda wa min ribaadi lkhayli iyo fardaha xidhidooda iyo carbintooda ah turhibuuna bihi idinkoo ku cabsi gelinaya caduwa allaahi wacaduwakum cadowga ilaahay iyo kiinna waakhariina min duunihim qaar kaloon gaalada muuqato ahaynna waa ku cabsi gelinaysaan waa munaafiqiinta kuwaasoo laa taclamuunahum idinku aydaan iska ogeyn allaahu yaclamuhum ilaahay unbaa ogsoon kuwa camiiliinta laydhaa wamaa tunfiquu min shayin wixii aad bixisaana shay uuna fii sabiilillaahi jihaadka ku bixisaan yuwafa ilaykum waa la idin dhammaystiri wa antum laa tudlamuun iyada oo aan la idinkaga gardaroonayn aan laydinka nuqsaaminayn ummadda saasaa ilaahay ula dardaarmay had walba ha joogaane waxa ay ku amran yihiin raggooda iyo dumarkooda iyo carruurtoodaba isticdaad isticdaad inay awood yeeshaan ma statactu hallow wixii ay karaan markaa quwada caskariga ah inay dadka muslimiin tahay baac dheer ku yeeshaan oo iyagu ummadaha ay ugu horeeyaan hallow wixii hub ah lahayo iyo wixii diyaargarow iyo wixii tababara waa taa ilaahay qur-aankiisa uu ku faray marka min quwatin ayaa waxoo dhami ay soo hoosgelayaan inkasta oo quwaddu tu maadiyana ay noqonayso tu macnawiyana ay noqonayso ta maadigaahi waa qalabka lagu dagaalamaya maanta dee min ribaadilkhayli baa qur-aanku uu tilmaamo fardaha wakhtigaa tignikaha la isticmaalaya fardaha carbintooda laakiin iminka cirka iyo dhulka iyo iyo badda saddexdaba waa laga dagaalamaa waxaabaynu odhan karnaaba maanta dadka muslimiinta ah junuuddoodii iyo ciidamadoodii iyagoo moralkoodii iyo awooddooda ay sarrayso waxaa laga adkaanaya hubkii kale ee fariimaha ahaa ee loo soo diraya ama bad ha laga soo diro ama hawada ha laga soo diro waxaa ciidamadu madaxa la qaadi laayihiin waa cirka awoodda cirka un wey laakiin tan caskarigae foolka foolka ah way kaga adkaan lahaayeen oo iyaga qudhooda sheegaya marka min quwatin waa caam quwaddan ilaahay uu ka warramaya ee maadigaahi waa taa waana wasiila maqsadkunbaa muhiima siduu u hirgelayo wasaa'ilka mar balba la adeegsanaya haddii berigaa dee waran iyo gaashaan iyo dee ay ahaayeen seef maantana waxa aad arkaysa uu yahay ee satelliteka uu hagayo iyagu waa inay yeeshaan taa dadka muslimiinta kuwada maadiga waa inaa cidi kaga horeyn waa nasiib daro hubka iyaga lagula dagaalamaya kii laga soo waariday inay yihiin kuwa aynu samaysanay baa muhiim ah quwo macnawiyaynu dheerna oo nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif qofka mu'minka ah ee qawigaa buu ilaahay jeceliyay waa quwadii iimaanka waa quwadii ruuxda taasina waa inay geejisnaato oo qofka ay u geejisan tahay turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum waa cabsi gelinaynaayo dee waa magac bixin kanay yidhaahdaan irhaab dee qofka muslimkii murhib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waa irhaabkani waaba waxyaabahan dheeraadka kala ah ee ambiyadii hore wanusirtu birucbi masiirata shahri marka adna haddaad afka ka dhowraysood ka gabanayso oo aad leedahay waan la dagaalamaya amaba aad leedahay aan isku ogaano subxaana allah waaba dadka muslimiinta magac bixin baaba ilaahay uga dhigay marka may gefine kan unbaa la doonayaa sidii u ahaa inuu u hirgalo irhaabkanina wixii daalimuunbuu cabsiiyaa laakiin wixii markaa ama cadaalad ku soconaya ama wanaagsan ma cabsi geliyo ee wuu amni geliya cadowgiina iyo cadowga ilaahayba markaa kuwaa kale ilaahay uu tilmaamee layidhi wa aakhariina min duunihim waa munaafiqiinta oo waa kuwa bakti sugayaasha ah ee dadka gaaladu ay madaxa ku dhuftaane muslimiinta ah inay dhiigga ka nuugaan doonaya ee mudabdabiinta ee labada dhexdooda wareegaya cumalada jihaadku inuu u baahan yahay dhaqaale ayaa ilaahay uu caddeeye waxau uhi wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun dhaqaaluhu waa ka awooddan soo saaraya wain janaxuu lisalb heshiis haddii ay u baydhaan fajnax laha adiguna u baydh watawakal cala allaahi ilaahay tala saaro heshiiska ha tala saaranin kuwana ha aaminin ilaahay tala saaro inahu ilaahay huwa asamiicu alcaliim kii wax walba maqlaya wax walba ogsoon wey hadday iyagu soo dhigaan heshiiska oo intay hareeraha eegaan arkaan laga adkaan ay yidhaahdaan aan heshiino waad la saxeexan kartaa khiyaar baad u leedahay laakiin adigu haddii aana maslaxaad ugu jirin dadka muslimiinta ah lagama yeelayo sida aayadda suuratu maxamed ku sugan ilaahay uri walaa tahinuu walaa tahinuu walaa taxsanuu walaa tahinuu waantum walaa tahinuu watadcuu ila asalmi waantum alaclamuun wallahu macakum ha daciifina oo watadcuu ila asalmi walaa tadcuu ila asalm idinku xagga heshiiska ha u ordin oo gacmaha hoos dhiganina laakiin hadday iyagu idinka codsadaan maslaxaddiinuna ay ku jirta la aqbala wain yuriiduu haddii ay doonaan markay heshiiska kaa doonayaan an yakhdacuuka inay ku khiyaameeyaan alla waxa uu ihi fa ina xasbaka allah ilaahay baa kugu filan ilaahay baa kugu filanoo marna ku hoojin maayo huwa markay ku khiyaameeyaan buu kaa soo gaari doonaa huwa aladii waa ilaahay ayadaka binasrihi gargaarkiisuu kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniinta awliyada ilaahay ee ku garab taaganna wuu kugu xoojiyey waallafa bayna quluubihim qalbiyaashoodu isu geeyey low anfaqta haddaad bixin lahayd maa fi lardi jamiican waxalla waxa dhulka ku sugana maala maa allafta bayna quluubihim qalbigooda isumaad geyseen walaakina allaha allafa baynahum ilaahay baa dhexdooda isu geeyey innahu ilaahay casiizun xakiim waa kii awood iyo xikmad baleh aayaadkani waxay soo degaanbaa aimada qaarkood ay leeyihiin markuu nebigu u kala baxayay dagaalka caleyhi salaatu wasalaam isu diyaarinayay saf gelidiisa cumuuman si kastaba ahaato ilaahay wuxuu ugu mana sheegtay nebiga inuu ku xoojiyey binasrihi wa bilmu'miniin gargaarkiisana wuu siiyey mu'miniintana waa siiyey dad u diyaarsan buu siiyey macnaha inaanu keligii waxba hirgelin kareen baa loo sheegayaa nebiga oo lagumana sheegtay dad wanaagsan oo jiil fadli badan inuu ilahay u diyaariyey khayr lquruun waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay oo iyaduna gallad ah ummaddani inay ahayd ummad midhaysan macnaha jihaadka waxyaabaha lagaga midho dhaliyo waa midnimada mar kastoo taariikhda haddaa dib u akhrido ataariikh alislaami dadka muslimiinta ah midnimadoodu ay adkayd oy tayo lahayd oo dowladahooda yaryare googooskii ay isku soo noqonayeen soo isu soo xeebteen oo dad mujadidiini ay isu soo ururiyeen oo markay ku cabi jireen cadowga ay bariyo galbeedba ka ridi jireen marka cadowgu intuu afuufo uu u kala sheekeeyo goosama ka dhigana ee qaarkoodu la saaxiibana markaasina waa marka fashalku iyo taariikhda xumeeya man jirta quluub baa ilaahay u cabiraya quluub dadku halkay ka wada shaqeeyaan ee isteerinka rasmiga ah ee anteenadu iskaga xidhan tahay waa qalbiga qalbiga weeye laakiin muuqaalka iyo wadamada iyo jinsiyadaha iyo qabiilada maaha waxaa kaloo dadku ay dareemaan haddii ummad la midaynayo in loo buurbuuro dhaqaalaha oo loo badiyo oo dabeetana kuusas loo qaybiyo laa low anfaqta maa fil ardi jamiican ma allafta bayna quluubi xoolahoo dhan haddii la bixiyey qofkii soo cuni maayo sow kan soo qayilay haddana wuu soo miliqsanaya intii leegunbu haddana doonaya intii leegunbu haddana doonaya waa sii kordhay haddaad sii kordhin weydana kuba naca weliba si ka aan waxba siinaynin aana u nicin buu adiga ku nacaya adigii lacag kugu barta markaa dad duunyo la isuguma geeyo ee waxaa la isugu geeyaa iimaan iyo mabaadi mabdaa xaq ah yaa ayuha nabiyu nabi maxamedow xasbuka allah ilaahay baa kugu filan waman itabacaka min almu'miniin mu'miniinta ku raacdayna wuu ku filan yahay bishaaradaasaynu haysanaa haddaynu nebi maxamed raacno waynagu filan yahay ilahay waa marka mafcuulka lagu cadfo xasbuk kaafta ku jirta marka man lagu cadfo wey yaa ayuha nabiyu xasbuka allah ilaahay baa kugu filan waman itabacaka min almu'miniin mu'miniinta ku raacdayna mu'miniinta ku raacdayna way kugu filan yihin marka hore ilaahay baa kugu filan mu'miniintana ku filan bahay iminkana waxa weye ilaahay wuu kugu filan yihi mu'miniinta ku raacdayna way kugu filan yihin rag baa ku ag taagan tiradoodu ha yaraato laakiin taya leh oo kuwii cadowga markii ay weerareen u dab hindhise ah yaa ayuha nabiyu nebi maxamedow xaridu almu'miniina cala alqitaal dagaalka ku dhiiri geli dadka alla rumeeyey oo gaal iyo islaam marka ay salaan in dadka alaxda laga jabiyo cadowga balaayadiisa iyo arrimihiisa loo buurbuuro oo loo bahalageliyo ma aha oo iclaam iyo warbaahin loo noqdo laakiin waxooda waa la yaraynaya tasiir baa lagu samaynaya iyadoo dabcan aan xaqaa'iqa laga tegaynin ummadda muslimiintana moralka kor loogu soo qaaday fasulahii limaadla wey muuminiinta ku dhiirigeli jihaadka sidaasay ahayd oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii aynu horeba usoo xusaynay waa waxau ihi markii uu hawlgelinayay quumuu quumuu buu yihi ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalard waar cadowga ku hinjiya oo waxaa u kacdaan janno ballaarhkeedu cirka iyo dhulka leegiya taa helaysaan waa taasi ragga ku hinjiya meesha ka kacabi marka cumayr bnu xamaam saxaabiga loodhanayaba waxa uu leeyahy oo ta aan helayaa ma intaasa ballaarhkeedu leegyahay haa buu dabeedna xabado timir ah oo uu gacanta ku hayay ayaa wuxuu leey walle kuwan haddaan mariyo noloshuba way sii dheertahay midhar buu ka qaatay intii kalena wuu tuuray galkii seeftana wuu kala jebiyo show qori ahaa seef dambe ayaan la galaynina aakhiriya iftiinka midun ha loo dhaco wey horay buu u socday dabeetana waa dagaalamay ilaa uu wacdara muujiyey sidii baanu ku sheegay casharadaasay qoreen in yakun minkum hadday idinka midiin cishruuna saabiruuna labaatan dhabaradaygayaa yaklibuu miatayni laba boqol bay ku quusan ninkiiba waa toban wa in yakun minkum haddii ay idinka mid yihiin miatun boqol yaklibuu alfan waxay ka adkaan doonaan kun min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay a waa ninkiiba toban biannahum qowmun laa yafqahuun waxba waanay fahamsanayn baa ilaha wy marka ka wax fahamsan ee yoolka lihi kan demta ahayn waxba u bidhiiqaynin kollayba waddada wuu ka duwi dabeetna taasi waxay u yar muuqatay in ay ku yara adag tahay oo dadku dee garba siman maahae farahaba kala dheere dadku isku wada awood maahae waa laga fudaydiyey aayadda dambaana nasakhday aayadda hore walaa labaatanka aayadooda mansuuqaabay ku jirta aayadda hore shan iyo lixdan lix iyo lixdan baa nasakday waxa nasakhayaana waa shay daahirka ka muuqanaya daliilu naasikh lafdiga allahna imikabaa ilaahay uhi khafafa allaahu cankum ilaahay wuu idinka fudaydiyey xukunkaa hore ahaa inuu ninkiiba toban gaal la dagaalamo wa calima wuxuu ogaaday anna fiikum dacfan awooddarra inay idin hayso hadda maaha xagga iimaanka iyo quwadda laakiin waa xagga maadadda way idinka tiro badan yihiin waana idinka u bateen fain yakun minkum mi'atun saabira hadday idinka mid yihiin boqol xejisanaya yaklibuu mi'atayni laba boqol bay ka adkaan midkiiba waa laba taasay ku socotay ilaa qiyaamaha inana laynooga fadhiya wain yakun minkum hadday idinka mid yihiin alfun kun yaklibuu alfayni laba kun bay ka adkaan biidn illaah alle awooddiisa iyo karsiintiisa wallaahu maca asaabiriin ilaahayna kuwa sabruu la jiraa markaa sabirkaa laga adkaan karaa wey sabir la-aantii waxba lagama adkaan karo nin iyo laba toona marka hadduu qofku ka cararo labadaa waa marka uu kabaa'iru dunuub ku dhacayo haddii se ay ka bataan oo uu ka cararo waa laga yaabaa xukunku inuu ka fudaado nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaabiis buu ka qabtay asxaabtuu la tashado wuxuu ihi maxaynu ka yeelaa ragga qaarkood kurta ka wada jar bay idhaaheen ninba ninka u xiga u dhiib nimankaa laga naste eh ha laga ciilbaxee qaar kale waxay idhahdeen meesha aad joogto un gaas ku shuboo dabeetana ku ololi oo aan gubnaba markii calada aad iyo aad ugu cadhaysnaa abubakar oo yar dabciye wuxuu ihi bal waa intay soo islaamaane aan ka xoolaysanee duunyaha laynooga qaado oo madax furashaha laga qaado tiibuu aqbalay nebigu ila nebiyu raxma buu ahaaye mid khayrka diida mooye isagu la diidi maayo dabadeedna tiibaa ilaahay ku canaantay inkastoo loo fasaxay waxa loo horraysiiyey saamaxaaddii iyo in aan maaragtay dhibaata jirin waxaase la tilmaamay inaanay habboonayn maa kaana linabiyin baa ilahay uri nebi uma habboona an yakuuna lahu asraa inuu maxaabiis haysta xataa yudkhina fi lard jeeruu dhulka ku cidhiidhi geliyo maa dhulka ku cidhiidhi gelisaan oo cawda u goysaan turiiduuna carada dunyaa waxaad doonaysaan bagaashka adduunyada wallaahu yuriidu alaakhira ilaahayna jannada iyo horumarkeedu idinla doonayaa wallaahu casiizun xakiim ilaahay baa cisi iyo xikmad bale lowlaa kitaabun min allaahi sabaq haddaanu qoraal horraynin ilaahay xaggiisa oo ah in qaniimada la idin xalaaleeyo iyo madax furashada aa gaalada ka qaadataan taasi haddaanay horraynin lamasakum waxa idinku habsan lahaa fii maa akhadtum waxa aa qaadateen cadaabun cadiim cadaab weyn cadaab weyn baa idinku habsan laha fakuluu haddaba iska cuna mimaa qanimtum waxa aa kuwaa ka qaadateen xalaalan dayiban isagoo xalaalahoo hungurimar lahoo mabsuudahoo bajadka ugu qaalisan ah wattaquu allah ilaahayna ka cabsada ina allaha kafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafaya oo naxariisanaya markaa wixii dhacayba laydinka dhaaf imikana la idiin fasax horena way u qornayd dardaaran baa lay haddaba sii cabaas ibnu cabdilmualib nebi maxamed adeerkii calayhi salaatu wasalaam maalintaa raggii la qabtay buu ka mid ahaa dabeedna wuu calaancalo wuxuu ihi adeer islaam baan ahaaye way soo aftuubeen way soo aftuubeen waxaa doonto ahaw buu ihi adigii ilaahay baa isoge annagu waxaanu kuu arkaynay inaad naga hor jeedo wuxuun aad la xukun tahay adeer waxba hadabcine dadka la haystayaasha ee maxaabiistumad adeer la xukunta markaa madax furasho iska bixi islaamnimadana ilaahay baa ku ogson weliba adiguna waad iska bixinaysa labada inane adeerka u teel la qabtayna waad ka bixinaysaa bu daadar waxba ma haye intaa aad sheegaysa haddaan bixiyo dee carruurtii way masaariif beelaysa oo umul fadl islaantaadii aad maka kaga timi soo adigii dahabka u dhiibee meel heblaaya ku aastee inaad ku tidhi wax dhici ma ogin inaan dhimane bal intaa biishada sirba waa sirri daari nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu ihi imikum baan yaqiinsaday inaad rasuul ilaahay tahay markaan anigiiyo islaamtu intaa aasaynay cid alla cid nala ogeyd may jirin bu alla wax nala ogaa ma jir marka waxaan yaqiinsaday inaad rasuulka ilaahay tahay halkiibuu ku islaamay labadiinanna ku yidhi idinkuna islaama adduunkiina bixiyey ilaahay wuu bushaaraynaya hadday hagaagaan way horu mari diin iyo dunyaba marka wacyigelin ku samee halkay gaaladu ka toojar garaynayaan ay layrhka xiniyaha iyo kaga qabanayaan baabacooyinka dadka ay maanta hayaane muslimiinta ah maxaabiista sidan ula dhaqan baa lay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa taasa xuquuqul insaana xaqiiqatan yaa ayuha nabiy nebi maxamedow qul waxaad tidhaahdaa liman fii aydiikum min alasraa kuwa aa gacmaha gacanta ku haystaanee maxaabiista ah in yaclam illaahu rabbi hadduu ogaado fii quluubikum khayran qalbigiinna hadduu ilaahay iimaan ku ogaado oo soo islaamtaan yu'tikum wuxuu idin siin doonaa khayran wax ka wanaagsan mimaa ukhida minkum wixii laydinka qaaday wax adduunyo ka badan ba idin heliyo sida maanta wax la idinka qaadayo ayaydin idinkuna rag kale uga sii qaadi doontaan oo gaaladaa waydin dhergi doontaan kabaha idin subkan wey wayakfir lakum ilaahayna wuu idin dembi dhaafaya marka faqrigana waydin tuuri dembigana ilaahay baa idinka tuuri wallaahu kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista bashaaradaa way heleen maal badan baa laga keenay baxrayn nabigu calayhi salaatu wasalaam cabaas baa u yimi waa berigii dambe kolkaasuu yihi adeer dee bushaaradaa horena waan hayay horena waxbaa la iga qaaday bal xoolahaa wax ka qaadow habaa sida macruufka ah jokiish buu ku urursaday dee dahabkiiyo dhururi baa haaniye aan lacagta waa kii qaadi kari waayo wuxuu ihi adeen ii hinji buu ihi si aan kor ugu qaado lagu hinjin maayo bar buu iska shubay markaa mar labaad buu ihi haddaba iga jar lagaa jari maayo markii uu yareeyey uu yareeyey uu dirqi ku qaadayoo isagoo sii walwaalaya oo la kuurkuursanaya ayuu nebigu la yaabay calayhi salaatu wasalaam markaasuu lahaa siduu ugu dadaalayo maalka insaanku waa kaa maalkama dhergayo marka waxa ilaahay bushaarada ayuu tikum khayran mima ukida minkum taa wuu helay cabaas wuxuu leeyahay wayakfir lakumna waan rajaynaya wain yuriiduu hadday doonaan nebi maxamed oo markay maxaabiistaasi islaamayaan khiyaanataka inay ku shirqoolaan hadday doonaan oo ay been kuu sheegaan faqad khaanu llaha min qabl ilaahay bay kolkii horeba khiyaameeyeen faamkana minhum gacantuu kuu geliyey oo dhab baad siisay imikana wuu kuu suuro gelin doonaa saad u qaban lahayd wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa wax walba ogsoon oo xikmad leh ina aladiina aamanuu dadkii alla rumeeye wahaajaruu soo qaxay rabbi dartii u soo qaxay wajahaduu biamwaalihim wa anfusihim nafiya maalba ku dagaal galay fii sabiili illaah diinta ilaahay koryeelideeda iyo horumarinta xaqa iyo waladiina aawow kuwii soo dhoweeyey kuwii soo dhoweeyey wanasaruu u hiiliyey isgarab taagay ulaa'ika buu ilahay yidhi labadaa qolo isku wada daroo ulaa'ika waa kuwaa xidigaha taagan weeye bacduhum barhkood awliyaau bacd barhka kale iyagaa sokeeye u ah dadka diinta ku rafiiqaa dada inta kuwa qabiil wadaan oo koolkoolinaysaanoo ka daba dhacaysaan kuwaasaa ilahay wuhi ulaa'ika bacduhum awliyaau bacd iyaga ayaa gacal isu ahoo sidiibay isku dhaxleen sidiibay isku qoys ku noqdeen sidii bay u wadaagayeen xero iyo fadhada waaladiina aamanuu buu ilaha yidhi dad wuu kala baxaya kuwii mu'miniin noqday walam yuhaajiruu aan iyagu maka ka soo qixin maa lakum uma sugnaanin idinma sugnaanin dheh min walaayatihim xigtanimadooda min shayin waxba kuwaa gacaltinimada ah kuwan tihiin ma tihidina way ka shisheeyaan xataa yuhaajiruu jeeroo ay soo qaxaan oo reerahooda iyo naftooda iyo carruurtooda ay ka soo qaxaan sidii noo kale laakiin waxbaa idiin xidhan dad mu'miniina weeye wain istansaruukum fidiin diinta darteed hadday hiilimaad idinku weydiistaan ilan diintaa walaala ku tihiina waanay dhammaystirinuune fa calaykum annasru waxa waajib idinku aa inaa u hiilisaan dadka islaamkii meel walay u joogaanba waa taa haddaa kala qola tihiin haddaa kala jinsiya tihiin hadday faasiqiin yihiin oo maanta gaalo layselo sadaam hadduu wuxuu doonaya ha ahaado see qudhiisu qaar badan mu dhakada ka jaray laakiin maanta markay gaal iseleen waxay taagan tahay wain istansaruukum fi ddiini fa calaykum annasr faasiq hadduu yahay haddii uu jaa'ir yahay hadduu daga weerar bilaabo waa lala bilaabaya haddii uu hogaamin isu dhigo oo jihaadka uu wado waa la raacinaya isagaa faasiqa lama odhanayo iyo isagaa laga bilaabo toona ilaa calaa qowmin qolo aydaan ka dhicinayn mooyaane baynakum wa baynahum miithaaq idinka iyo iyaga ballan idiin taallo haddii qolo ballantaan oo xabajoojin ku ballantaanoo iyaga iyo kuwaa kale isku bilaabaan ballantii idinkoo ka baxa mooyaane ha u hiilinina ballantii baleeg ballanta halkaasuu islaam ka taagan yihi muslimiintii oo la laynaya kuwa laynaya haddii ballan iyo xabadjoojin lala leeyay ilaa loo sheegay in xabadjoojintii laga baxay laysma baaltaagayo lakiin dee waa laga baxaya wallaahu bimaa tacmaluuna basiir camalkaad samaynaysaan ilaahaybaa arkaya ilaahaybaa arkaya bal arrintaa ilaahay inaad hagaagsantiiyo inaad hallowsan tahay waa ku arkaya inaad daacadtiiyo inaad khaayin tahay wuu arkayaa khayr ilahay inagu arko ilaahay baa soo tilmaamay ummadda islaamku meel walo ay joogaanba in ay yihiin dad ehela ama sokeeye ah ama gacala erayada aynu garanayno mid la isticmaalaba waxaa taa muujinaysa waaladiina aawow wanasaruu ulaa'ika bacduhum awliyaau bacd dadka islaamka ku abtirsaday kuwa kasoo horjeedaana iyana ilaahay wuu xuso waxau ihi waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay ee diinta kufriga ku midaysan bacduhum qaarkood awliyaau bacd barhka kale sokeeyowi iyo gacab oo meel ay joogaanba way isxigaan xaqiiqatanna waynu arkaynaa oo maanta marka aad eegto caalamkan aynu ku nool nahay taa aayaadkaasi ay tilmaamayaan baa inoo muuqanaya gaaladu barigooda iyo galbeedkooda dimuqraadiyiintooda shuuciyiintooda yahuud iyo nasaare marka la isu geeyo goortay noqoto fandhaalka in la geliyo islaam oo la cuno way u midaysan yihin china halkaa higoo wax ka hadlaya male hindiya iyaguna waaba diyaarba oo yahuudday dhan ka wada haystaan kuwa reer yurub iyaguna waa bakti suge saasaa ayaa marka adeegto bariya galbeedba inta ku wada nool caalamkan bacduhum awliyaau bacdin wey muwaalaadkii muminiintu baa la waaya laakiin koodii wuu jiraa ma socon jirin fiitooda wixii la saaro ma socon jirin arrimaha dhexdooda marka laga laakiin arrimaha islaamka u socon karaa waxay doonaan bay ka samayn karaa ilaa tafcaluuhu haddii aydaan samaynin arrintaa takun fitnatun balaayaa dhici fil ardi dhulka dhexdiisa wa fasaadun kabiir iyo dhulbi'isnimo weyn balaayo iyo dhulbi'isnimo weyn baa dhici doona marka ilaa tafcaluuhu in lam tafcaluuhu damiirku xagguu u noqonaya waa haddaydaan samaynin muwaalaadkaas ilaa waxaa soo horreeyey oo halka hore aynu kusoo arkayna wain istansaruukum fi ddiini facalaykum nnasru hadday muslimiin la haystaa oo cadow u hayaa gargaar idin weydiistaan u hiiliya haddaa u hiilin weydaanna dal iyo dadba wuu fasahaadi baa ilaha wi wasadaqa allah ilaahay baa run sheegay maantaaynu arkaynaa iyada oo dal iyo dadba uu fasahaaday markii la waayey muwaalaadkii iyo gacaltooyadii iyo gurmadkii dadka muminiinta qaarkoodba kuwa kale ay u samayn lahaayeen haddii innaga laynagu bilaabana ila waa tijaabataniya waa min xuquuli tajaarib unbay ka mid tahi beeraha wax lagu tijaabinayo ayuunbay ka mid yihiin meelahan iminka socdaa inaguna haddii aynu dee halkaa kama fogin yoolku wayna haystaa meelaha united nationka aada looga hadalhayo ayunbay ayuunbaynu inaguna ku jirnaa oo dee allaha inaga salaamad yeele inaynu dee adir un idhaahno aynu gacmaha un taagno mooyaane dee war kale ma noola marka ilaa tafcaluuhu haddayda isu gurman weydaano sokeeyo noqon weydaan buu ilahay la ilahay dadka isagaa isagaa inaga yaqaana isagaana abuuray dee fitnaa dhici fitnadu waxa weeye ummadda oo amnigu ka lumo iimaanku uu ka lumo aakhiradiiyo adduunyaduba ay ka lumaan dulumaad iyo gudcur ku noolaata qawigu sida libaaxu xayawaanka kale u cuna u fajaaso taasoo kale wey fasaadkuna waa dhulbiis adiga arkayo caruurtii qaylada ka baxaysa iyo dhibaatada runtii haysata iyo bambooyinka iyo sunta ay daadinayaan xataa waxa ay tilmaamayaan in saacadahaasoo kale iyo qalimo baakidho sigaara bambooyin u eg baa la daadinaya qofkii reer miyigaha ama meesha yar iska jooga wuxuu leeyahay saacad baabaad heshay wuu ku jufo intii horeba way gooday qalin baad heshay gacantiiba way gooday waxaasaa lagu wadaa ummadii markaasaa haddana mushkilada kalee jirta wax walba iyaga ah golayaashii wax kasoo fulayeen sharikaadkii waxaa lagu leeya waa dumi oo dhis waa laga tijaaraysanaya waa la duminaya dabeetana waa la dhisaya oo la marmarsoonaya warbaahintii waxa xaqaa'iq ahe meesha yaalla laynooma sheego iyaga laftooda waxay dhahaan xarbiga iyaga waxay u badan yahaan muslimiinta ku hayna xarbu dicaaya macnaheedu waxa weeye xarbulkadib waa been waxaa xaqaa'iqee meesha yaalla markay soo gudbinayaan dadkaaan iyaga ahayn iyo iyagu markay soo gudbinayaan walow b b sidan dee casharka inoo aana ila waa macruuf dagaalkii labada adduunyada waxyaabihii loo sameeyey kamid ahay b b c inay iska dhigto wax dhexdhexaada wax dhexdhexaada inay iska dhigto faafisana siyaasadda iyo ahdaafta iyo ujeedooyinka biritaaniya ilaahay waxa uhi tabaaraka wa tacaala wladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey wahaajaruu soo qaxay wajaahaduu fii sabiili illaah jihaadka galay iyo wladiina aawow kuwii soo dhoweeyey gacmo furan ku soo dhoweeye wanasaruu u hiiliyey kuwaa qaxoontiga ah oo iyana reer madiine ah ulaaika labadaa qoloba ilaahay uhi hum iyagoo almu'minuuna xaq xaqoo mu'miniin dhaba weeye gacabtooyadii raggaasa haya ha lagu daydo lahum makfiratun dembi dhaaf bay leeyihiin warisqun kariimun iyo janno wanaagsan abaalmari arsaaqo fiicanoo janno ah waladiina aamanuu dadkii mu'miniin noqday min bacd raggaa hore kadib wahaajaruu gadaal soo qaxay wakhti dambe oo islaamku xoogaystay soo qaxay wajaahaduu macakum idin weheliyey oo idinla dagaal galay fa ulaaika minkum iyagana idinkay idinka mid yihi inkastoo heerka hore aanay taagnayn dabaqaadka sare iyana ku darliiska wa ulul arxaami baa ilaahay uhi dadka sokeeyaha ah ee xigtada ah bacduhum barhkood awlaa bibacd barhka kale isagaa ku mudan oo ku habboon xagga dhaxalka fii kitaab illaah sida ilaahay uu sii qoray kitaabka maxfuudka iyo kanba ku yaala ina allaha bikulli shayin caliim ilaahay baa wax walba ogsoon wladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu fii sabiili illaah waa asxaabtii ka soo qaxay marka oo dee ilaahay uu tilmaamay lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaaika hum asaadiquun waa kuwa astaamahooda kuwaa yihiin naf iyo amaalba waxay u hureen diinta ilaahay waaladiina aawow wanasaruuna waxa weeye ansaartii joogay madiina ee soo dhoweeyey nebi maxamed iyo asxaabtii oo halkan ilaahay uu aawow wanasaru suuratu lxasrina ilahay waxau uhi waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waaladiina aamanuu min bacdu wahaajaruu wajaahaduu macakum fa ulaaika minkum waa qolo saddexaad oo dadkii habsaamay ah suuraddaana ilaahay waxauu tilmaamay waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan aayadda u dambaysa suuradda waxa ay tilmaamaysaa dhaxalka waa aayaadka si guud uga hadla dhaxalka qaarna si gaar bay uga hadlaan oo khaas marka wuxuunoo berigii hore jirayey in la isku dhaxlo iimaanka iyo islaamnimada in taa la isku dhaxlo laakiin markii dambe futuuxaadku ay bateena dhaqaalihii uu kor u soo kacay alla waxau uhi wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdi fii kitaab illaah ulul arxaam marka had iyo jeer dhaxalka dawi larxaam iyo asxaab alfuruud waalcasaba asxaab alcasaba ayaa la tilmaamaa musalaxa noocaasee saddexda qaybood fii baab almiiraas ah kani wuu ka caamsan yihi waa ulul arxaami dadka isdhexlayaa wey ee xigtada ahay xagga dhaxalka iyaga ayaa ku haboon bacduhum awlaa bibacd qaarkoodba kuwa kale inay isdhexlaan iyagaa ku haboon marka dhaxalkii laysku dhexli jiray berigii hore islaamnimadii iyo iimaanka imika waa la nasakhay waxaa la isku dhexlayaa unkaa qaraabanimada